iminkana gabayadii gudaa waxaa soo galay oo ku soo biiray nin la odhan jiray ismaaciil cigaal bullaale oo habar yeenis ahaa ayna mina yidhaahdeen halidoox aadan ayuu seedigiis ahaa ismaaciil cigaal bullaale wuxuu yidhi sawraabta mahashada anigaa doorti ku ahaay inba way dhawaataan dada diiradday degay hadba aniga oo baayeeday igu danqaadaan bal caandhayo dilmuhu waxay barteen jihaasadiisii sidii jiraysa roob oo bishii du ilahaa jooga ama rabab jiraacdii dhalay oo oon la duga yeeday oo maqasha laga duudayo oday fadeexaansay ama dayri aar oo in badan dayr idla ajiibay oo dibadda neef ula dhacay oo micyihii daysay sabow maqal samaankaasi waa diinaga jeediye dacwada waxaan ka idhi geerayaga loo badaar weriyey dacwad kalena waa cali hadduu gabayga dayn waayey dacwad kalena waa aniga iyo duuno hadalkeed dacwad waxaan ka idhi geerayaga loo badaar weriyey iyadoo dildirihii bishii dacashi haaneed soolaaba lagu sii wadaa daysha maantaas dibna u laabmayna darkii soo jirta islaayi dadka kale